Roobabka ka da'ay magaalada Beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxay saameyn xoogan ku yeesheen dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada Beledweyne. Qoysaskan ayaa degan guryo aan celin karin dhibicda roobka cadceedda maalintii iyo qabowga habeenkii. Qaar ka mid a dadka barakacyaasha ayaa raadiyo beerulo u sheegay in xilligaani ay haysto daruufo hooy la'aan iyagoo ka dalbaday hay-adaha samafalka inay soo caawiyaan.
waxaan u baahannahay hay-adahaas wuxuu alla ka soo qaado gargaar degdegla inay nagala soo gaaraan annagoo roob habeenkii ahay roobkii habaan horena qabti sacbaha biyaha ku dhurinohoyno oo meel aan hooyaad aan dab aan ku shidanno meel ilmaha ay saxdan aan la'nahay rafaad sidii wili aan taaganahay baan u baahannahay agumaad degdegle inay nala soo gaaraan rabnaa hay-adaha sharafta le saameyn in la eg in badan noogala yeesho aniga shabeellaan kasoo barakacay dhulkaasaan kasoo barakacay oo ka soo barakacay baadiyaha kaamkaasay imaadeen ilaa agaasana waxba ma ay helin dadkaas oo bulshada ku nool oo duq leh oo waayeel leh oo cuuryaan leh oo agoonley leh waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka muhiimadda waa hooy bacyo la'aan waxaan ka codsanaynaa bacyo subxaana watacaalka idinkan wax allaha nii soo dhiiba laakiin dadkaas ku nool oo ka soo barakacay sida ugu dhaqsi badan roobkii da'ay habeen horo iyo habeenkii ka sii horreeyey saameyn fara badanoo u geystay guryihii ay dhisteen oo buushashka ahaay way dumeen hadda buushashay dhisohoyeen waa dad iska daalan waa dad iska rafaadsan saameynta uu u geystay roobka sida ugu dhaqsi badan hay-adaha samafalka ha ugu soo gaaraan roobka cawi imaan loo socdaa wax bac liiraa ma haysano wax baad liiraa ma haysano biyo alxamdulilah shukur allahu mahad biyo waaba heloynaa waxba anu ahto roob anu ahto waa heloynaa balse waxaa dadkan aad iyo aad dhibaatada ay ku jiraan aa ugu muhiimsan hooyla'aan iyo hungurlaan annaga waxaa aniga waxaan kasoo barakacay khaasatan aniga waxaan kasoo barakacay meel la yidhaahdo gulaalimiyaan ka imid oo buulbuurta dusheedaan ka imid hewaakaasa il waxays ilaala ka dhan marka waxaan codsanaynaa dadka muslimiinta ama dadku ilaahay wax u dhiibay ninkii gacanna la soo gaari kara ina wax nala siiyo barakacyaashan oo ku nool kaamamka magaalada beledweyne ayaa ah dadkii ay saamaysay abaarihii soo maray dalka waxaana hadda khatar ugu jiraan saameynta roobabka iyo dabaylaha